walaal maxaa waay horta shaqada dawladda maxaa waay amniga inay raadiso amnigana waa laazim inay meeshii daruurku ama dhib ka jiro inay maaragtay ka ilaaliso waxaan leeyahay waktiga roobka waa waktigehe nimankan nabadiidka ee dadka soomaalida iyo muslimiinta iyo gaarba iyaa waktiga roobka waa wadi badan yihiin marka waa muhiim inay dawladda maaragtay xuduudkeeda adkeyso waana muhiim inay maaragtay amniga ay sugaan saa u ogtahay waqooyi bari dib badan baa hasishe boqol iyo afartan sideed rux baa lagu jira gaariso manderana intaasoo dad baa lagu laayay marka dawladdana waxay keentay gobolkan nin r t ambasador soolex la dhaho shaqo badan lagu qabta haddana amniga ma humo laakiin waxaa muhiim ah inay amnigii la helo inay lasii dhoojiyo waa tahay oo maaragtay wadanka maaragta lasii hagaajiyo waa tahay mudane saan la soconno dhanka kale xuduudda ciidamo kenya ayaa jooga oo inta badan gobolada jubbooyinka ee ciidamada joogo ciidamada kenya u badan yihiin marka waxaad sheegtay in dadka hadda ku sheegtay nabaddiidka oo dabcan aan filayo inaad al-shabaab oo la jeedo maxaa diidaya in ciidamadaasi ka hor tagaan intaysan soo gelin gudaha dalka kenya horta ciidamada kenya waxay ka tirsan yihiin amison mandatekan amison baa iska leh ciidan oo madax banaan oo waxay rabta qaban kartana maqo laakiin ciidanka kenya dhinaca oo militariga border ay joogaan borderga kenyana ay ilaalinhayaan midaasna xaq bay u leeyahay marka waxay ila tahay wakti roobna waa la joogaa waktigana waxaa waaye roob markuu jiro dhib badan baa iska jira gaarida haalaani gaadiidka ama maaragtay wadanka socodkiisa yaraani nimankana waktigaas bay maaragtay dhibkooda la arkaa laakiin hadda waxaan dhihi lahaa nabadgelyo fiicanna way iska jirtaa laakiin waxaa waaye cudbahada adkeysan waaye meeshan ka jirta waa tahay deegaanada qaar ilaa iminka shabaab waa ay soo gelayaan oo konton oo ka tirsan wajeer bariga wajeer waa yimaadeen calanka ayay ka surteen marka haddii marka gudihii iyo banaankiiba kenya ay joogaan mayaan is oran karin waa lucfi dhanka ciidamada kenya haysto iyo sirdoonkoodu in shabaab ilaa iminka gudaha kenya ay waxyaalo ka sameyn karaan horta shabaab hadda haddii la fiiriyo say ahaayeen iyo hadda say yihiin shabaab way nuglaadeen xoogna ma qabaan hadda haddii la fiiriyo wixii dhalinyaro aadeenna kulligooda badane boqolkiiba toddobaatan way kasoo tegeen mabdi ay ku socdeen iyo fikraday ka qabeen kulli been bay noqotay shabaabka naftigiisana maaragtay ayaga dhexdooda waa dagaal ka socdaa oo isgafsan yihiin qaar isis bay raaceen qaarna maaragtay mabda kale wataan marka qaarna alqaida ay ku jiraan marka mabdahan ay kala isku gafsan wayna kala daateen haddana xooggii ay sheegan jireen ma qabaan hadda waa tahay ma la odhan karaa in gudaha kenya ay shabaabku joogaan oo kooxa ay jiraan gobolka waqooyiga bari gudaha joogaan oosan looba baahnayn ba in ciidamo ama la geeyo ama ay ciidamo gaaf wareegaan xuduudda wel waxaan dhihi lahaa dawladdana shaqo badan bay qabtay shicibkana iyo masaajidada iyo madarasooyinka iyo meel kastaba fikradda ay wateenna waa laga hor imaaday waana dadkana waa lala hadlay shicib dadkii haddii waxa u sheegtay wixii adduunka jira iyo duruus ka jiro nin wadankiisa haleen rabana ma jirto waa aragtay wadanka carabta libiya yemen syria kulli dib inuu ka socdo nin wadankiisa inuu borbodena maaragtay uu rabo malaho marka fikradii ugu hore ee dadka dhalinyarada waxan ay ka qabeen fikradda waa iska baabaaday waa sidii mungiki oo kale mungiki way baabaaday sanna insha allah waa iska baabi'i waa un saac bin saac waktigeeda way qaadatay waktigoodana way iska dhamaatay waata waxaa jirta digniin ay dawladdu soo saartay oo ah in laba gaari oo ay leedahay hay-adda cunada adduunka w f b oo u n ta ka tirsan kooxa argagixiso ay qaateen oo ay xadeen suurtagalnimadan ay dhici karto inay u isticmaalaan qaraxyo ilaa iyo laba iyo toban digniin ayay dawladdu ka soo saartay goobood oo suurtagalnimada ay waxyaalahaasi ka dhici karaan marka diyaar garow gobolka dadka u galeen iyo dareenkiina dawlad ahaan ka waran dawladda horta shaqada qabato waxaa kamid ah wiilal dhalinyaro oo soomaali ah oo mutacalim ah oo bliis ama maaragta jaajuus ah ama dawladda u shaqeysaa wadanka lagu soo sidaaye marka maxaa waaye dad isfahmi karaan oo wixii duruufta wadanka ka jirto yaa meja lagu soo furay marka waxay la tahay dadkaasi baa shaqo ay hayaan habeeni dhala w wixii ka jira wajeer gaaris mandheera way ogyihiin xog waala waaye dad oo meel kale ka imaadana maho maxaa waaye adduunka maxaa waye security lagu sheegi waa local siyaasa hadeetana waa local oo dadkii deegaanka degan ba wax garan karaa marka dhalinyarada shaqo fiican bay qabteen horaanna berigii shuftada iyo wixii jirtana dhalinyaradaasun baa maaragtay wixii wadanka ka saaraya sanadkana waxaa umaleen arrimihii way hagaageen dawladdana budget xoogle bay la siisay oo hal bilyan ah in lagu shaqeeyo oo aman amniga la soo celiyo